فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلام asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada oo aanu caawa ku soo gudbinayno qaybta labaad barnaamij gaar ah oo aan ugu magac darnay imaaraadka carabta ableyda reer galbeedka barnaamijkan ayaa soo gudbinaya falalka guracan ee ay kulugta leedahay dowladdan yar marka laga hadlayo guud ahaan dalalka islaamka si gaar ah waddamo ay ka mid yihiin yeban suudaan suuriya libiya falastiin iyo soomaaliya ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
waa hagaag imaaraadka carabta waa dal ka mid a dhulka jasiiratul carab ee ku jira gumaysiga reer galbeedka waxaana xukaamta dowladdaani ahay tobannaankii sanno ee lasoo dhaafay ahaayeen welina yihiin kuwa ku safa maraykanka iyo yuhuudda iyagoo heegan u ah xamaasadna u haya hagaardaamaynta iyo dagaalka ka dhanka muslimiinta intaanaan hore u sii gelin barnaamijka waxaa dalka imaaraadka carabta ka dhacay howlgal gaar ah oo lagu gowracay baadari yuhuudi ah ahna askari ka tirsanaa ciidamada yuhuudda ninkan oo lagu magacaabo saafi kojan waxaa laga afduubtay magaalada alcayn ee imaaraadka carabta iyadoo lagu gowracay goob saxaro ah oo lamadegaan ah dowladda imaaraadka carabta iyo maamulka yuhuudda ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay weerarkan iyagoo sheegay inay gacanbira ku qaban doonaan dadka ka dambeeyey haddaba xalqadii hore waxaan ku soo gudbinay juquraafi ahaan imaaraadka carabta iyo qaabka uu ku dhismay iyo sidoo kale kaalinta uu ka qaatay duulaanadii afghanistaan ciraaq iyo dhicisaynta bannaanbaxyadii guga carbeed ee ka dhacay qaybo ka mid a caalamka islaamka dalalka ay sida daran ugu lug leedahay dowladda imaaraadka carabta muslimiinta ku noolna leefsiisay dacar qaraar waxaa ka mid ah yeban iyo suudaan iyadoo sidoo kale ka safatay muslimiinta khaza ee wajahaya gumaadka kaga imaanaya yuhuudda haddaba warbixin ku aadan gacmaha madow ee imaaraadka carabta ku leeyahay dalalka suudaan yeman falastiin iyo xitaa sida ay uga qayb qaadatay dhibaataynta jaaliyadaha muslimiinta waxaa soo gudbinaya walaalkan muxsin xasan
Hello, Air National Guard.
كلما أطفئ جمر شب في الأحشاء جمر كلما أطفئ جمر شب في الأحشاء جمر كلما أطفئ جمر كلما أطفئ جمر شب في الأحشاء جمر شب في الأحشاء mid ka mid ah siyaasaadka ay xoogga saarto imaaraadka carabta waa inay hesho kooxo calooshood u shaqaystayaal ah balse huwan magaca imaaraadka carabta si ajandaha guracan ee dowladdani oga fuliyaan goobaha ay beegsanayso waxay daafaha dunida ka keensatay murtasaqa aanan lahayn ehel iyo qaran toona iyadoo siisay lacaga xaddhaaf ah iyo dhalashada dalka imaaraadka carabta ujeeddada ugu weynna waa in goobaha lama huraanka tahay in dhiig lagu daadiyo ay iyagu u adeegsato زمان سامه مد وجزر وارتشفنا بؤسنا يوما ثنا سعد tallaabadii ugu horraysay ee la xidhiirta arrintan oo ay qaaday imaaraadka carabta wuxuu moxamed binu zaayid ku aasaasay ciidan calooshood u shaqaystayaal ah oo ka kooban siddeed boqol oo askari kuwaasoo uu hogaaminayo sarkaal horey ooga tirsanaa f b i-da maraykanka oo lagu magacaaba riiki tashambas oo sidoo kale horey oo la soo shaqeeyey shirkadda blackwater ciidankan calooshood u shaqaystayaasha ah ayaa intooda badan ka soo jeeda dalka kolombiya askaraynta calooshood u shaqaystayaashana kuma koobna oo keliya ciidamo balse waxay imaaraadku lacago waali ah ku bixisaa sidii ay u qoran lahayd saraakiil reer galbeed ah oo qaarkood la soo shaqeeyey shirkado gaar loo leeyahay halka qaarkoodna ayba ka mid ahaan jireen ciidamada reer galbeedka dalalka ay sida gaarka ahi ooga qorata murtasaqada saraakiisha ah waa maraykanka ingiriiska iyo awstareeliya sidoo kale kama marna in ay kaashato maamulka yuhuudda marka laga hadlaayo dhanka tababarada mid ka mid ah shakhsiyaadka carbeed ee calooshood u shaqaystayaasha ah aadna u ictimaada dowladda imaaraadka carabta yahuuddana xiriir la leh waa moxamed daxlaan oo ah sarkaal amni oo horey oga tirsanaa maamulka falastiiniyiinta ee uu hogaamiye maxamuud cabbaas abuumaasin
وعلت سمانا ذلة
fikradda aasaaska ciidamo calooshood u shaqaystayaal ah oo ay imaaraadku adeegsato waxay soo bilaabatay sannadkii labada kun koob iyo tobanka xilligaasi oo dalalka carabta ay ka socdeen bannaanbaxyadii guga carbeed ee lagu doonayey in xilka looga tuuro siyaasiyiinta yuhuudda iyo maraykanka daacadda u ah ujeedka loo aasaasay calooshood u shaqaystayaasha ayaa ahaa in imaaraadku kaga hortaga suurtagalnimada kacdoonna ka qarxi kara gudaha dalka iyo inay ka hortagaan weerarro imaaraadka carabta oga imaan kara jamaacaadka jihaadiga ah maadaama kaalinta dowladdan ka qaadanaysa dagaalka ka dhanka ah muslimiinta ay aad u xooggan tahay waxaa sidoo kale ahdaaftii ay imaaraadku ka lahayd aasaaska calooshood u shaqaystayaasha ka mid ahaa inay ku farageliso waddamada caalamka islaamka iyadoo garab istaagaysa maraykanka iyo dowladaha reer galbeedka oo dejinayay qorshayaal loogu talagalay haddii bannaanbaxyadu xargaha goostaan maadaama dagaallada dibadda laga gelaayo ay dhalin karaan khasaare nafeed waxay imaaraadku doonaysay inay ka baaqsato in ciidankeeda ku dhintaan furimaha dagaalka taas oo ku kicin karta qulqulatooyin gudaha ah sidaasi darteed badiilka ugu wanaagsan waa murtasaqada sida ay tilmaamayaan diraasaadka laga qoray murtasaqada imaaraadka carabtu ku adeegato waxay dowladdani doonaysaa inaanay la kulmin su'aale iyo dhaleecayn oga imaan karta hay-adaha sheegta in ay u doodaan xuquuqda aadamaha marka ay ciidamadani ku kacaan gabodfallo ka dhan ah shacabka
حسبي الله ونعم الوكيل فيه الحمد لله
وما لعينيك تبكي كأنها لا تغول وسألتني تقول ما للأسى لا يزول وما لعينيك تبكي كأنها لا تغول
mid ka mid ah dalalka sida xooggan ay imaaraadka ugu daadguraysay murtasaqada waa dalka yemen dhulka xikmadda iyo iimaanka oo ay dadkiisa dhibanayaal u yihiin muddo sannado ah siyaasadda gurracan ee moxamed binu zaayid sannadkii labada kun shan iyo tobanka dowladaha carabta qaarkood ayaa ku dhawaaqay isbahaysi ka dhan ah kooxda xuutiyiinta oo xilligaasi la wareegay gacan ku haynta magaalada sancaa ee caasimadda dalka yemen iyo magaalooyin kale oo muhiim ah isbahaysigan ayaa kor ululay halkudhigga difaaca yemen iyo soo celinta xukuumadda ay adduunyada aqoonsan tahay laakiin ma xaqiijin mid ka mid ah ahdaaftaas taasi beddelkeedna waxay halaag iyo culays ku noqdeen shacabka maskiinka ah ee yemen imaaraadka carabta ayaa ka mid ah dowladaha udubdhexaadka u ah isbahaysigan waxaana durbadiiba ay dalka yemen ka soo dejisay boqolaal askari oo murtasaqa ah oo badankood ka soo jeeda dalka kolombiya sida ay tilmaamayso diraasad uu baahiyey muntadaha siyaasadda ee alcaasima askari weliba oo calooshiis u shaqaysta ah waxay imaaraadku siinaysay mushaar billa ah oo u dhexeeya laba kun ilaa saddex kun oo dollar iyadoo ay dheer tahay gunnooyin toddobaadla ah oo loogu talagalay nolosha askariga sida ay baahiyeen wargeesyadan laga leeyahay dalalka maraykanka iyo ingiriiska waxaa ciidamadan calooshood u shaqaystayaasha ah lagu soo tababaray mucaskarka bin zaayid ee dalka imaaraadka carabta gudaha yemen waxay ka fuliyeen silsilado howlgallo ikhtiyaalaad ah iyo weerarro habeen dheelmad ah iyagoo fulinaya awaamirta moxamed binu zaayid waxaana murtasaqadan qaarkood oo warbaahinta la hadlay markii ay ku laabteen dalalkooda ay ka sheekeeyeen wax ka mid ah jaraa'imtii ay ka geysteen koonfurta yemen
Um, honestly, no. It was very rough and austere.
dhabta haddaan ka hadlo joogitaankii yemen kuma aanan dareemin farxad waxay ahayd shaqo adag oo qalafsan waxaan isweydiinayaa maxaa ku qasbay shakhsi inuu howlgalka fuliyo yemen waxaan ula jeedaa in yemen ayaan ku sugnaa dhabtii waa jaxiimada oo kale uma aanan tegin halkaasi tamashlayn iyo dalxiis ee waxaan fulinayay awaamiirna la siiyey shaqada askariga ayaana sidaa ah u fiirso yemen meel kasta waxaa ku sugan alqaacida xubnaha alqaacida waxaan isku jirnay tallaabooyin yar wax waliba oo aan yemen ka samaynay waxay ahaayeen arrimo saxan Qaeda everywhere. I've had Al Qaeda within inches of me, inches of me. Everything that we did, we made sure we did the right thing.
حسبي الله ونعم الوكيل فيه الحمد لله
وتذرف الدمع سكبا على الخدود يهول تبكي وتبكي فماذا يفيد هم طويل marka laga yimaado murtasaqada laga keenay dalka dibaddiisa ee ay imaaraadka ku soo weerartay yemen waxaa u dheer kumannaan kun oo askari oo ay ka qoratay koonfurta yemen kuwaasi oo si toos ah u hoostaga saraakiisha imaaraadka carabta ciidamadan murtasaqada oo magacyo kala duwan wata ayaa geystay welina ku howlan gaboodfalla aanay reer yemen xitaa wakhtigii isticmaarka la kulmin koonfurta yemen ayaana noqotay bahallagaleen aanay ku badbaadeenin haweenka carruurta culimada ducaadda iyo dhallinyarada murtasaqada imaaraadka carabtu ka dhisay koonfurta yemen ayaa hergeliyey xabsiyo qarsoodi ah iyo kuwo muuqda oo lagu jirdilo reer yemen waxaana saraakiisha xabsiyadaasi gacanta ku haya oo ah manaxayaal ay madax martay lacagaha ay ka helayaan imaaraadka carabta ku kacayaan falal wuxuushnimo ah oo aanu aadana suuraysan karin heer dadka qaar ee reer yemen ku nool ay ku tilmaameen xabsiyada halkaasi ka furan inay ka daran yihiin xabsiga sumcadda xun ee guwantanamo bey
دما يا عيون لي إخوة في السجون إبكي دما qaar ka mid ah maxaabiista lagu xidhay xabsiyada imaaraadku ku leeyahay koonfurta yemen ayaa sheegay inay halkaasi kula soo kulmeen tacdiib iyo jirdil aad u xanuun badan iyadoo xitaa saraakiisha xabsiyadaasi ay tacaddi xagga jinsiga ah kula kacaan maxaabiista ragga ah من الأيام التعيسة في يوم من الأيام maalmihii adkaa ee na soo maray waxaa ka mid ah maalin maalmaha ka mid ah askari imaaraati ah ayaa damcay inuu kufsado qof ka mid a dhallinyarada ee xabsiga ku xirnaa wiilku wuxuu ahaa qof reer baadiye ah oo qable markiiba wuxuu weeraray askarigii imaaraatiga ahaa markiiba way isugu yimaadeen ciidankii xabsiga way xirxireen dharka ayay ka dhigeen kadibna waxay ka soo laalaadiyeen meel sare kadibna waxay garaacayeen salaaddii subax ilaa casirkii mar keliyana kama aysan joojin garaacista ilaa uu googo'ay annagu waxaan ka fiirinaynay duldalaalka albaabada kadib waxay u geliyeen jaakad cusbo la soo mariyey markaas ayuu wiilkii qayladhaamiyey qayladhaan gelgishay gidaarada xabsiga xaqiiqda dhammaan maxaabiistu maalinkaas way wada ooyeen waxaan aragnana wuxuu ahaa muuqaal foolxumo badan oo aan marnaba ka go'i doonin maskaxdeenna صيحات هزت كيان السجن كاملا والكل حقيقة بكى في ذلك اليوم وكان منظر يعني شنيع وفظيع لم ولن يذهب من أذهانهم لدار الخلود عفنا baroorta iyo qayladhaanta haweenka xorta ah ee yemen ayaa cirka isqabsatay tirana ma laha hooyooyinka ay gablamiyeen maleeshiyaadka imaaraadka carabta kuwa ay garoobbada ka dhigeen iyo carruurta ay aabbayaashood ku iloobeen xabsiyada ama ay dileen marka laga soo tago tacaddiga iyo gaboodfallada ay maleeshiyaadka imaaraadku ku adeegato ka geysanayaan yemen waxaa maleeshiyaadkan loo adeegsanayaa sidii loo kala qaybin lahaa dalka yemen iyadoo koonfurta iyo waqooyiga la kala jarayo hogaamiyaha golaha kumeelgaarka ah ee koonfurta yemen oo ah gole ay dhisatay oo ay maalgeliso imaaraadka carabta caydaruus azubaydi ayaa sheegay inay ku howlan yihiin sidii koonfurta yemen ooga go'i lahayd yemen inteeda kale haddii ay taasi ku guulaystaan ay xidhiir toos ah la yeelan doonaan yahuudda
باركنا يعني آه، آه، التطبيع مع اسرائيل لان waan soo هذا dhowaynayaa xidhiirka caadiyeenta ah imaaraadku la gaaray yahuudda maxaa yeelay taasi waxay ka tarjumaysaa mandiqadda oo nabad noqoto mustaqbalka haddii aan koonfurta yemen ka samaynin dowlad madax bannaan waa suuragal inaan caadiyeyno xidhiirka yahuudda marka aan la wareegno gacan ku haynta cadan oo ay noqoto caasimaddu gaara koonfurta oo aan noqono dal gaar ah waxaan xaq u leenahay inaan si buuxda u caadiyeyno xiriirka aan la leenahay yahuudda عدن تخص الجنوبيين والجنوب العربي ده سياده كامله من حقنا ان نعلن تطبيعه بشكل كامل ينصبون حمانا وإلى الأسر قادوا نسانا وشباب العقيدات تاهوا في سبات تناسوا أسانا halkudhigga uu imaaraadka carabta oogu duulay yemen ee ahaa la dagaalanka xuutiyiinta ayaa noqday waxba kama jiraan aanan sal iyo raad lahayn taasi beddelkeedna maleeshiyaadka uu imaaraadka ka samaystay yemen waxay dagaal iyo dirir joogto ah kula jiraan mujaahidiinta ansaaru shareeca iyo qabaa'ilka ahlusunnaha ee dagaalka kula jira xuutiyiinta marka laga yimaado dagaalkaasi waxay dowladda imaaraadka carabta maleeshiyaadka murtasaqada ee xisaamul amniga u adeegsanaysaa boobka khayraadka dalka yemen ee baylahda ah sannadihii lasoo dhaafay reer yeman ayaa imaaraadka carabta ku tilmaamay inay tahay gumaysi toos ah waxaana jira meelo aanay xitaa ka talin ciidamada xukuumadda fadhigeedu yahay cadan oo ay si gaar ah u maamulaan saraakiisha imaaraadka carabta waxaana ka mid ah jasiiradda muhiimka ah ee soqotra وكان موقع المنتدى اليهودي الناطق بالفرنسية قد ذكر أن إسرائيل ستنشئ قواعد استخباراتية لها في سقطرى بالتعاون مع أبو ظبي وأن الجانبين يقومان حاليا بتحضير التجهيزات اللوجستية لذلك
suudaan wuxuu ka mid yahay isaguna dalalkii ugu dambeeyey ee ku gubtay dabka ay hurinayso dowladda ku caanbaxday sharta iyo hagardaamada ee imaaraadka carabta moxamed binu zaayid ayaa hubeeyey taageero maaliyadeedna la garab istaagay kooxda dadqalatada ah ee r s f ee uu hogaamiyey maxamed doqlo xameeti waxaana kooxdani ay dagaal furan ka bilowday suudaan horaantii sannadkii labada kun saddex iyo labaatanka kaasoo ay ku doonaysay inay kula wareegto guud ahaan talada dalka suudaan
من الإذلال والإلحاد ويقول للدنيا تعالى muddada sanadka ka badan ee uu socda dagaalka suudaan ee u dhexeeya maleeshiyaadka r s f iyo militariga suudaan waxay kooxda r s f kumaad argagax badan kala duldhacday shacabka suudaan iyadoo fulinaysa ajandaha iyo siyaasadda moxamed binu zaayid dowladda imaaraadka carabta ayaa ku guulaysatay tan iyo markii militarigu afgembiga kula wareegeen talada dalkaas inay xidhiir toos ah ka hesho saraakiisha ciidamada iyadoo si isku mid ah oola macaamishay cabdilfataax alburhaan iyo moxamed doqlo muddo kadib oo ay dhinacyada militariga suudaan iskhilaafeen waxay imaaraadku danteeda ka dhex aragtay moxamed doqlo oo ah hogaamiye ciidan oo horkacaya maleeshiyaadka jaanjawiidka warbixinnada ay soo saareen hay-adaha qaramada midoobay iyo maraykanka ayaa tilmaamay in kooxda r s f ay taageero dhan weliba ah ka hesha dowladda imaaraadka carabta imaaraadka ayaa isaga oo adeegsanaya garabyadiisa liibiya iyo jaad wuxuu hub fara badan ku soo daadgureeyey dalka suudaan kaasoo ku socda maleeshiyaadka r s f waana hubka kumanaanka ruux ee muslimiinta ah lagu gumaadayo maleeshiyaadka khaliifa xaftar ee ka dagaalama dalka liibiya ayay imaaraadku soo marsiisaa taakullada militari ee ku socota r s f hoggaanka militariga suudaan ayaana si kulul oogu eedeeyey imaaraadka inay qayb ka tahay colaadda ka aloosan dalka doorka imaaraadka ee dagaalka suudaan kuma koobna oo keliya taakula militari balse saraakiisha imaaraadka ayaa hogaaminaya dagaalada kooxda r s f sida lagu arkay furimaha magaalada caasimadda ah ee al-khartuum ciidamada militariga suudaan ayaa helay baasaboorada xubno imaaraadka u dhashay kadib markii goobaha lagu dagaalamay ay oga carareen xubnihii lahaa inkastoo imaaraadka carabta ay sheegayso inay dhexdhexaad ka tahay colaadda suudaan haddana xogaha ay baahinayaan warbaahinta iyo xog ogaallada la socda suudaan waxay tilmaamayaan in hubka shacabka suudaan lagu gumaadayo ay bixisa xukuumadda abudubaay diyaaradaha imaaraadka carabta ayaa iyagoo huwan magac gargaar waxay suudaan ka soo dejiyaan shixnado hub ah oo kala duwan sida uu baahiyey wargeeska wold stratig oo soo xiganaya ilawareedyo muhiim ah marka laga yimaado maalgelinta maleeshiyaadka r s f waxay dowladda imaaraadka carabta boobaysaa khayraadka dalka suudaan gaar ahaan dahabka dalka ayaana waxaa ka howlgala kooxo shaqadoodu tahay qodista dahabka oo ku wareejiya dowladda imaaraadka carabta
محمد والزايد الله يجزاك زايد في عمرك يدمرك maxamed binu zaayid waxaan alle ku weydiinayaa inuu ku burburiyo sidaad u burburisay suudaan allah xaqa lagu caabudo oo addoomihiisa u naxariista waxaan ku weydiisanayaa inaad burburiso imaaraadka carabta ilaahu ka argooso imaaraadka oo burburi dowladdan كن تجميلا يا رب العالمين ويا كريم ويا مكجد العطا دماء المسلمين بكل أرض تراق رخيصة وتضيع هادرة دماء المسلمين بكل أرض تراق رخيصة وتضيع هادرة
haddii aan u imaanno qadiyadda filistiin waxay imaaraadka carabta dad badan oo muslimiin ah ku tilmaamaan inay yahuudduba ka daran tahay inkastoo dowladaha carabta ay hoosta xidhiir kala lahaayeen yahuudda waayo fog haddana dowladda imaaraadka carabta ayaa noqotay dowladdii ugu horreysay oo ka mid ah dowladaha khaliijka taasoo si rasmi ah u shaacisay inay caadiyeysay xidhiirka ay la leedahay yahuudda saddex iyo tobankii agosto sannadka labada kun iyo labaatanka madaxweynaha la doortay xilligan ee donald trump oo xilligaasina u talinayay aqalka cad ayaa si lama filaan ah wuxuu ugu dhawaaqay in imaaraadka carabta iyo yahuudda ay caadiyeeyeen xidhiirka ka dhexeeya heshiiskan ayuu trump ugu magacdaray abraham waxaana imaaraadka carabta ay hurmuud iyo horseed u noqotay maamulada carbeed ee mandiqadda kuwaas oo si halhaleel leh u raacay tareenka caadiyeynta xidhiirka yahuudda
فمما يثير العجب تسمية هذا الاتفاق باسم نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام waxaa wax lala yaabo ah in heshiiskan loogu magac daray nebi ibraahim calayhi salaam iyadoo lagu andacoonayo inay isaga ku abtirsadaan diimaha saddexda ah dadka ku nool dunidana loo suuraynayo in nebi ibraahim uu xiriir la lahaa yahuudda iyo nasaarada taasina wallaahi waa been iyo ku been abuurasho loo geysanayo nebigan sharafta badan ee ahaa imaamka diinta xanafiyada ee saamaxaadda badan sheegashadaasi waa mid aan waxba ka jirin oo ku laabanaysa kuwa sheegay qur-aankana wuu ka jawaabay allah wuxuu yidhi حيث قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ولو كان هذا النبي العظيم موجودا في أيامنا هذه nebi ibraahim haddii uu joogi lahaa waqti xaadirkan wuxuu noqon lahaa qofka uga horeeya ee allah uga bari noqda gaaladan iyo owliyadooda maamula waddamada muslimiinta oo maxay sidaasi u ahayn sow nebi ibraahim ma ahan imaamka alwalaa walbaraa oo nala faray inaan raacno diintiisa oo aan isaga ku dayano allah wuxuu yidhi قال ربي جل في علاه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ومما يثير السخرية تسمية هذا الاتفاق waxaa wax lala yaabo ah in heshiiskan sidoo kale loogu magacdaray heshiis nabadeed aan isweydiina goorme ayay dagaalameen yuhuudda iyo imaaraadka carabta si ay u heshiiyaan mise jiraa qof arkay dowladdan yar ee imaaraadka oo garab taagan reer falastiin
وهل رأى أحد في هذا العالم هذه الدويلة وهي تقف في صف فلسطين يوم ما
سكوتا والشعوب تموت قهرا
heshiiska yuhuudda iyo imaaraadka carabta dhex maray ayaa dhigaya in dhulka filistiin loo aqoonsaday inay yuhuuddu leeyihiin iyadoo taa beddelkeed yuhuudda lagala shaqaynayo sidii loo soo afjari lahaa qadiyadda filistiin iyadoo laga dhigayo dadka halkaasi ku nool kuwa yuhuudda isku dhiiba kuwa barakaca iyo kuwa la gumaado sida haddaba ku socota walaalaheenna reer khaza
أنام على جراحاتي وأصحو وألعق من عذاب الجرح جمرا وأنظر sanadkii labada kun labayo labaatanka imaaraadka carabta iyo maamulka yahuudda ayaa kala saxiixday heshiis iskaashi oo xagga ganacsiga ah waxayna labada dhinac tilmaameen in shanta sane ee xigta wakhtiga la saxiixay heshiiska ay filayaan in heerka isdhaafsiga ganacsiga uu gaaro lacag dhan toban bilyan oo dollar heshiiskan ayaa dhigaya in in ka badan boqolkiiba sagaashan lacagaha canshuurta laga dhimo badeecadaha yahuudda ee loo iibkeeno imaaraadka carabta taasoo ujeedkeedu tahay in la xoojiya ganacsiga yahuudda imaaraadkuna noqda suuq furan oo yahuudda ku xidha guud ahaan dunida islaamka wakhti xaadirkan la joogo waxay imaaraadka carabta qayb ka tahay dhibaatada lagu hayo muslimiinta khaza xilli madaxda yahuudda ay gumaadeen walaalaheenna ayaa haddana waxaa sida haliyeeyada oo kale loogu soo dhoweeyey magaalooyinka waaweyn ee dalka imaaraadka carabta isxaaq hartisig madaxweynaha yahuudda ayaa booqasho ku tegey dalka imaaraadka carabta bil kadib howlgalkii toddobada oktoobar isagoona madaxweynaha dalkaasi moxamed binu zaayid ka codsaday inuu si hufan ogala shaqeeyo sidii maxaabiista yahuudda ee khaza ku xidhan loo soo dayn lahaa الأحشاء نارا وأمضغها كطعم الموت مرا وما حسبوا لأمتنا حسابا وهل imaaraadka carabta ayaa si cad oo muuqata waxay kaga safatay reer filistiin iyadoo garab istaagtay yahuudda fadhi ay iskugu yimaadeen xubnaha qaybta ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayay dowladda imaaraadka carabta waxay cod dheer ku cambaaraysay howlgalkii tuufaanul aqsa ee afka ciidda loogu daray qabweynidii yahuudda riim alhaashimi oo ah wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee imaaraadka carabta ayaa waxay kulanka golaha ammaanka ka sheegtay inay aad u cambaareenayaan weerarkii toddobada oktoobar ayna ka dalbanayaan kooxaha muqaawamada in si shuruud la'aan ah ku sii daayaan maxaabiista yahuudda وبينما نكرر أن الهجمات التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر waxaan ku celcelinaynaa in aan sheegno in weeraradii muqaawamadu qaaday toddobadii oktoobar ay ahaayeen kuwo wuxuusnimo ah oo foolxumo badan waxaan codsanaynaa in si deg deg ah loo sii daayo maxaabiista tillaabadaas oo lagu ilaalinayo dhiigga dadka shacabka ahna looga fogeynayo halaag hor leh تجنيب جميع المدنيين المزيد من الويلات
كأن الناس كل الناس ساكرى دماء المسلمين بكل أرض تراق رخيصة وتضيع
marka la isdultaaga khariiradda caalamka way yar tahay dal muslimiinta ku nool ay ka badbaadeen dhibaatada dowladda imaaraadka carabta xitaa jaaliyadaha muslimiinta ee deggan yurub ayaa dhibana u ah siyaasadda islaamnaceebka ku dhisan ee hoggaanka imaaraadka carabta iyadoo adeegsanaysa hantida muslimiinta ayay dowladda imaaraadka carabta waxay qaaradda yurub iyo waddamada reer galbeedka ka hirgelisay warbaahinno iyo xarumo diraasaadka sameeya kuwaasoo hooshoodu tahay inay tooshka ku ifiyaan dhaqdhaqaaqyada muslimiinta waxay si gaar ah xoogga u saarayaan masaajidda muslimiinta iyo goobaha isku imaatinnada iyagoo ka qoraya warbixinno aanan xaqiiqada ku salaysnayn oo laamaha ammaanka ee dalalkaasi ku dhiiragelinaya inay ka hortagaan falal xiriir la leh waxa loogu yeera argagixisada oo ay ku howlan yihiin muslimiinta ku nool dalalkaas
هناك دول أوروبية اليوم هي حاضنة للإرهابيين waxaa jira maanta dowlado yurub ah oo martigelinaya argagixisada iyo xagjirka dowladahaasna waxaa la gudboon inay iska fogeeyaan shakiga dulhoganaya amaba ay qaataan mas-uuliyadda iyo waxa ka dhasha go-aankooda وعليها إما أن تكشف من هذا الزيف وهذا اللبس أو أن تتحمل مسؤوليتها mawaaqicda ay hirgelisay dowladda imaaraadka carabta ee dhibaatada ku haya muslimiinta waddamada reer galbeedka ku nool waxaa ka mid ah websayt loogu magacdaray ion orchestremism kaasoo daabaca warbixinno ku saabsan muslimiinta waddamada reer galbeedka ku nool kooxda corporate europe observatory ayaa sheegay in mowqican uu imaaraadka hirgeliyey oo ku hadla dhowr luuqadood ay ujeeddadiisu tahay sidii uu laamaha amniga ee reer galbeedka ugu diri lahaa jaaliyadaha muslimiinta si loo xakameeyo howlaha dacawiga ama gurmadka ah ee ay muslimiintu qabtaan tajasuska laamahan warbaahineed iyo shakhsiyaadkan ay howlgelisay dowladda imaaraadka carabta ayaa sabab u noqday in xabsiyada loo dhaadhiciyo dhalinyaro badan oo muslimiin ah kuwaasoo lagu eedeeyey inay doonayeen kubiiritaanka jamaacaadka jihaadiga ah waxay sidoo kale mawaaqicdan sabab u noqdeen in la joojiyo dadaallo dacawi oo ay wadeen ducaad muslimiin ah oo ku nool dalalka reer galbeedka beddelkoodana la howlgeliyo kuwa aanan ka turjumaynin islaamka saxda ah ee allah uu raalliga ka yahay muslimiintana ku beeraya nuskhada islaam ameerikaan ah arrinta la yaabka leh waxay tahay in xitaa dowladda imaaraadka carabta ay maalgeliso siyaasiyiinta reer galbeedka ee leh mawaaqifta ad adag ee ka dhanka ah muslimiinta ujeeddaduna waxay tahay in haddii ay ku guulaystaan kursiga madaxtinimada ay laf dhungashay ku noqdaan muslimiinta yurub haweenayda lagu magacaabo marin loben oo ka mid ah siyaasiyiinta dalka faransiiska aadna xag jirka u ah oo necab muslimiinta ayay dowladda imaaraadka carabta waxay taageertay ololaheeda doorashada mowqica baahiya xogaha sirdoonnada ee lagu magacaabo mediya baati ee ka soo baxa dalka faransiiska ayaa baahiyey dukumentiyo caddeynaya in dowladda imaaraadka carabta ay siddeed milyan oo lacagta yuurowga ah ku taageertay ololaha doorasho ee marin loben sanadkii labada kun toban iyo toddobada warbixinta mediya baat ayaa sheegtay in hantidan faraha badan ee ay dowladda imaaraadku siisay xisbiga martin loben ay ka badbaadisay dhibaato maaliyadeed oo xilligaasi soo wajahday waxayna u suuragelisay haweenaydan in sanadkii labada kun labaiyo labaatanka ay tartan adag la gasho emmanuel macron
أعتقد ال- الملف الأبرز هو waxaan aaminsannahay in mowduuca ugu weyn uu yahay sidee ayaan awood ugu yeelan karnaa inaan ka hortagno xagjirnimada waa mowduuc aad u adag oo isku dhex qasan laakiin waxaa jira in imaaraadka iyo faransiisku ay isku aragti ka yihiin ka hortagga xagjirnimada هناك انسجام إماراتي فرنسي لمواجهة هذا هذه الآفة تترسم الكره للإسلام فيهم ملة تترسم ملة تترسم ملة تترسم ملة تترسم لما زودوا إسرائيل بالحمم المشعة ترهب لما سلطوا الهندوس ضد المسلمين وأحربوا لما زودوا إسرائيل بالحمم المشعة ترهب لما سلطوا الهندوس ضد
waa hagaag dowladda imaaraadka carabta duulaannada iyo hagardaamada ay ku lugta leedahay waxaa ka mid ah duulaanka shisheeyuhu ku soo qaadeen dalkeenna soomaaliya waxayna kaalimaha ay qaadanayso dowladdan u yihiin kuwo kala duwan haddaba warbixin ku aadan kaalinta imaaraadka carabta ee duulaanka soomaaliya iyo jawaanibta kala duwan ee ay saamaynta ku leedahay iyo sida xarakada mujaahidiinta al-shabaab jawaabaha uga bixisay waxaa soo jeedinaya walaalkan sakariye cumar This year, I'm lighting the Hanukkah candles with you sanadkan waxaan idinkala qayb qaadanayaa ciidda xaanakood ee yahuudda anigoo idinla daaraya shumaca waxayna ku soo aadaysaa iyadoo yahuudda ku nool imaaraadka carabta ay dabaaldegayaan sanadka soo socda waxaan rajaynayaa inaan si shakhsi ah idinkagala qayb galo ciidda xaanakood Let us hope we can celebrate this holiday together in person.
ونالت من الطيب ما نالها ولما نهضنا على علة وثرنا لننفض أثقالها
soomaaliya kama duwnaa dalalka kale ee caalamka islaamka marka laga hadlayo faragelinta guracana ee dowladda imaaraadka carabta wuxuu dalkan dhacaha geeska afrika awoodaha isticmaarka iyo wakiiladoodana ay aad ugu xusulo duubayaan inuu noqono dal xasiloon oo dowlad islaami ah ay ka hana qaado wuu tan iyo horaantii sagaashamayadii wajahayaa faragelin qaawan oo ay ku hayso dowladda imaaraadka carabta
نموت ونرفض إذلالا wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii kacaanka ee maxamed siyaad barre hogaaminayay dalkani uu lugaha la sii gelayay dagaallo sokeeye waxaa soomaaliya ku soo dulay ciidamo huwan ah oo uu horkacayay maraykanka المسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيق من بلاد المسلمين تسربوا dowladda imaaraadka carabta waxa ay kaalin muuqata ku lahayd duulaankii loogu magac daray rajo soo celinta ah ee kun sagaal boqol saddex iyo sagaashankii martigelisay muqdisho waxaana ciidankeedu ay ka barbar dagaalamayeen kuwa dowladda maraykanka sida ku cada diiwaanada dhacdooyinkaasi dowladda imaaraadka carabta waxaa duulaankii sagaashamayadii lagu soo qaaday soomaaliya ka qayb qaatay lix boqol iyo afartan askari oo watay gaadiidka gaashaaman dagaaladii ay reer muqdisho iyo muhaajiriintii muslimiinta ahaa ee u soo gurmaday ay la galeen maraykanka iyo xulafadiisa ayaa dowladda imaaraadka carabta waxaa lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan imaaraadkuna waxa ay xaqiijiyeen in soomaaliya looga dilay saddex askari
إذا جانبتم دين الحنيفة أجنبوا وأخذتم بمبادئ تخزيكم وتعيب جروكم برقابكم fashilka duulaankii maraykanka hogaaminayay ee horraantii sagaashamayadii ku yimaadeen soomaaliya kadib waxa ay imaaraadka carabta siyaasaddeeda ka dhanka ah soomaaliya u baddashay weji kale oo aan caskari ahayn si ay sunteeda ugu soo dusiso shacabka soomaaliyeed
If you ask UAE, Saudi, Jordan, Egypt, Bahrain, haddii aad weydiiso dowladaha imaaraadka carabta sacuudiga urdun masar iyo baxrayn toban sano kadib nooca ay rabaan in mandiqada bariga dhexe u ekaato waxay ku dhihi doonaan waxaan jecelnahay inaan aragno dowlado cilmaani ah xasiloon horumarsan oo awood leh stable, prosperous, empowered, s- strong governments.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون
تترسب الكره للإسلام فيهم ملة تترسب ملة تترسب sanadkii labada kun iyo tobanka ayay mar kale soo ragaal celisay dowladda imaaraadka carabta waxaana wakhtigaasi ay si gaar ah ula xiratay maamulka la baxay puntland ee ka jira qaybo ka mid ah waqooyi bari soomaaliya imaaraadka carabta oo adeegsanaya shirkad amni oo laga leeyahay koonfur afrika ayaa tababartay kumanaan askari oo loo carbiyey la dagaalanka shacaa'irta islaamka iyo ugaarsiga shakhsiyaadka dareenka ummadeed xambaarsan ee ku noola deegaanada uu ka jiro maamulka la baxay puntland ciidamada puntland ay tababartay imaaraadka carabta ayaa ka geystay deegaanada uu ka arrimiyo maamulka puntland tacadiyaad guracan oo ka dhan ah dhallinyarada haweenka xijaaban iyo ducadda muslimiinta
qalab oo jimco ah ayaa weerar igu socda anuu gaadhi dacwo wada markaa waxaan miciinsaday ilaahay inaan baryo ilaahayna subxaana wa tacaala wuu yaajiibay fooqa sabca samaawaad buu iga ajiibay alxamdulilah alla waa ii gargaaray gargaarkaasna ninkii qabtay laba qori baa laygu dhuftay qori baadkii baa laygu dhuftay marna waxaa layga dhuftay gacanta cududa kii maaragtay iqabtay ayaa loo yeedhay waxa war ninkii aan rabnay qabanayay soo bax gaariguu dusha uga booday ilaahay amarkiisa markuu dusha saa uga booday gaarigii gaarigii uu ka dhacay ilaahay baa ka soo tuuray wuxuu yidhi hadalka dadweynuhu ay ii sheegeen markii uu i qabtay wuxuu yidhi ilaahay waxa kuu taro anigana markaa waxaa la geeyey meesha ashaladirka adugu waxaan la kulmay meesha markiiba indhaha layga xidhay haddana waa la soo cararayo katiinad oo nooca maraykanka ah oo bahal caag ahoo waxa weeye saa isu gelaysa ayaa labada gacmood sa laysu kor saaray oo layga xidhay oo markaa xididada dhiigga istaarjinaysa
الظلم شؤم ولا زال المسيء هو الظلوم
ciidanka imaaraadku tababaray oo weli dhisan ayaa kaga tilmaaman ciidamada kale ay isku hadafka yihiin islaam naceebka iyo qalafsanaanta waxaana ay gacanta ku hayaan xabsiyo qarsoon oo lagu jirdilo dadka si aanan uga go'in shilimaadka yar ee la siinayana waxa ay ku kacaan wax weliba oo liita oo raalli gelinaya dowladda imaaraadka carabta
لأمر ما تصرمت الليالي
sanadkii labada kun toban iyo toddobada dowladda imaaraadka carabta waxa ay xoojisay galaangalka ay ku leedahay deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland waxaana ay la wareegtay ilaha dhaqaale ee muhiimka ah sida dekedda magaalada ganacsiga ah ee boosaaso shirkadda d b wall ee laga leeyahay imaaraadka carabta ayaa maamulka la baxay puntland waxa ay la saxiixatay heshiis soconaya muddo soddon sano ah kaas oo dhigaya in iyadu ay maamusho dekedda magaalada boosaaso maamulka puntland ayaana tallaabada dekedda boosaaso lagu gacangeliyey imaaraadka carabta uga dhigayay bulshada horumar ballaaran iyo barwaaqo u soo hoyatay ayna imaaraadku wax badan ka qaban doonaan horumarinta dekedda waxaannu joognaa gudaha dekedda magaalada boosaaso saydhkay shaqadu ka socotay exbanshinka boqoliyo kontonka ah waxaan ku faraxsannahay maanta inaannu mar labaad isugu soo noqonno sida aannu ku ballansanayn laakiin hadalladaasi waxaa beeniyey waaqica dhabta ah iyo sooyaalka madow ee imaaraadka carabta waxyara kadibna shacabka magaalada boosaaso iyo xogsatada dekedda ayaa bilaabay kacdoona ka dhan ah d b wall habadhaqanka dulaysiga iyo xaqiraadda leh ee ay doorbiday dowladda imaaraadka carabta inay kula dhaqanto dadka kale ayaa soo dadejiyey in shacabka magaalada boosaaso ay afa buuxda ku dalbadaan in shirkadda db wolo laga wareejiyo maamulka dekedda annagoo ka cabanayna gadashada dekedda boosaasood agatay agatay madaxweynaha iyo xildhibaanada agatay dekedda keliya oo qabatay weeye soomaaliya meesha ay ku midowday waa dekedda boosaaso kacsannahay oo ka murugoonayna oo ka dhibaatoonaa dekeddayadii dad shaca baa nahay dad masaakiinaa nahay dad maataa baa nahay dad soo qaxay baa ku jira dadka dekeddaasay il iyo oof iyo wax kasta u ahayd aad iyo aad baa maanta uga murugoonaa in dekeddayadii la iibsado
ويصفعها اللئام أنا يا أحبة heshiiska dibi wola looga wareejiyey dekedda boosaaso oo soconayay muddo soddon sano ah ayaana si faahfaahsan loo ogeyn qodobadiisa rasmiga ah waxaana aqoon-yahanka iyo waxgaradka ay rumaysan yihiin in hoggaanka maamulka puntland aanu maslaxada ummadeed u eegaynin heshiiskan magaalada boosaaso ahayd oo canshuurta ay ka qaataan oo aad ogtihiin maanta soomaalida oo dhan soddon sano inay haysay iyo afrikaan iyo carab mid kasta isugu tagtay kaabayaasheeda dhaqaalaha waxaa lagu wareejiyay imaaraad shaqaalahoodiina shaqaalihii soomaaliyadu shaqayn jireen ajaanib hindiya iyo bakistaan baa la keenay marka dusha soomaali baa dugulka moodaa abwaankii gabayey af dushay soomaali ugu egyihiin laakiin waxay hor socdaan oo wakiil u yihiin imaaraad ummaddii daryeel weli ma helin daacadda ahayde sidii bay u dooyaysan tahay damasha waaweyne sidii bay dudada aardhiciyo dhacaw u joogaani sidii bay degmadu ceelashii ugu darleeftahay sidii bay docaha aqaladii uga daloolaani sidii bay daroornimada iyo daad u gelayaani sidii baa dagaalow biyaha loo dawariyaaye waa kaa dareersadee amxaar deyrcadkii dhalaye dembi kuma hadlaaye ma arag dowladdan rabaye isma doorin gaalkan diray iyo daartakii galay sanadkii labada kun lix iyo tobanka ah dowladda imaaraadka carabta waxay heshiis la saxiixatay maamulka la baxay somalilan ee ka jira waqooyi galbeed soomaaliya heshiiskan ayaa dhigayay in dekedda barbara lagu wareejiyo shirkadda imaaraadka ee d b wol etoobiyana saami fiican laga siiyo dekedda muuse biixi ayaa d b wola qalinka ugu dugay inay qaadato konton iyo kow boqolkiiba saamiga dekedda barbara halka etoobiyana qaadatay sagaal iyo toban boqolkiiba tani oo noqotay mid amakaag iyo fajac leh oo ka hor imaanaysa caqliga saliimka ah shir ka dhacay dalka imaaraadka carabta oo ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin matalaysay etoobiya maamulka somalilan iyo d b wol ayaa lagu saxiixay heshiiska waxaana maamulka la baxay somalilan uu wax wanaagsan ku tilmaamay in la wada yeesho dekedda barbara magaaladan dubai waxaan ku kala saxeexanay somalilan iyo etoobiya iyo shirkadda d b weld ee imaaraadku heshiis ku saabsan sidii loo wada yeelan lahaa laysgana kaashan lahaa shirkadda maamulaysa ballaadhinaysa dekedda berbera waa heshiis aad iyo aad u muhiima waayo ballaadhinta dekeddu waxay noo suurtagelinaysaa sidii dhaqaalaha xoogga ku kobcaya ee gobolka dekedaha uu u baahan yahay mataqaana looga heli lahaa dekedaha iminka jirana wuu kaabi lahaa somalilan gaar ahaan waxaan rajeynaya heshiiskaasi inuu noqdo mid midho dhalaha
لقوم كلما حطوا رحالا في سرادب la wareegitaanka shirkadda d b wol ee dekedda barbara ma noqon mid la mahdiyo oo durbadii waxaa cabasho bilaabay xoogsatadii dekedda ee dhidadkooda qudan jiray kuwaas oo sheegay in shirkadda imaaraadka ee d b wol ay shaqadoodii la wareegtay iyaguna ay meel cidlo ah taagan yihiin halkan waxaanu kaga cabanaynaa shirkadda d b wol wasiirka sacad cali shire gaar baan uga cabanaynaa waayo sababtaa waa wasiirkii arrimaha dibadda heshiiska noo kala dhigay toddoba biloodna isagaan kusoo noqnoqonayno u dacwoonayno waxaa laali wuxuu arrinkaga ka qabtay maalmo annagu haddaba wax noo kordha daayo shaqadayadii ayaa qayb ahaan lanaga qaaday iyadoo waxaa lii wax shuruuda aan lagu xidhin sidaan ugu ugu wada doodaynay ee arrinteeda loogu dhex jiray ayuunbaa mar keliya la yidhi ganacsatadii lacagta d b wol kusoo shuba intaabana waanu dacweynaynay laamaha dowladda meel aan walba waanu marnay waxaa dhacday in haddana dub layskugu soo noqday oon annagiyo dhiib buwol heshiisba guuraana meel dhiganay oo aanaynugu soo noqnoqon kiina way buriyeen oo way ka baxeen wax allaale iyo wixii geelle geellayaashu lacag ay qaadan jireen ay lahaayeen ee shaqadooda ka mid ahaa dhiib buwol baa si cad ula wareegtay
فاسحقوا الطاغوت طرا بربوع العالمين واستعدوا أن تضحوا بالألوف marka laga yimaado heshiiska dekadda berbera dowladda imaaraadka carabta waxaa loo saxiixay in saldhig militari ay ka samaysato meel u dhow garoonka diyaaradaha ee berbera halkaas oo ay ku tababarayso ciidamo ka tirsan maamulka la baxay somalilan marka dib loo raaco dokumentariyada iyo warbixinta ay qoreen warbaahinta ka faalloota arrimaha ciidanka iyo sirdoonka tallaabada ay dowladda imaaraadka carabta saldhig militari kaga samaysanayso deegaanada waqooyi galbeed soomaaliya waxaa lagu doonayaa in lagu difaaco masaalixda iyo danaha itoobiya iyo maamulka yahuudda maadaama dalka yemen qaybad ka mid ah ay ku sugan yihiin kooxda shiicada ah ee xuutiyiinta badda casna ay muhiim u tahay isu socodka ganacsiga iyo shirkadaha taabacsan yahuudda ciidamada imaaraadka carabta ee degay saldhigan si la mid ah kuwa jooga magaalada casab ee eritariya waxa ay shaqadoodu tahay ilaalinta ganacsiga shirkadaha yahuudda ee ka gudba marinbiyoodka baabulmandab kadib heshiiska ay kala saxiixdeen imaaraadka carabta iyo maamulka la baxay somalilan waxaa soo baxay xogo iyo macluumaadyo xoogan oo tilmaamaya in yahuudda ay qorsheynayso inay saldhig militari ka samaysato waqooyiga soomaaliya iyadoo taa beddelkeedana maamulka somalilan ay u aqoonsanayso dal ka go'ay soomaaliya intiisa kale
يا شعبي هبوا ثور ثورة على المغرور يا شعبي هبوا ثور ثورة على المغرور اتنفس الحرية mid ka mid ah dullaalayaasha ugu cadcada ee dunida ka gaday in la caadiyeeyo xiriirka yahuudda lana soo dhowaysto waa imaaraadka carabta shakina kuma jiro in isku soo dhowaashaha maamulka somalilan iyo maamulka yahuudda ay iyada ku lug leedahay
UAE takes our responsibility to stand with our allies very seriously.
iskaashiga aan la leenahay maraykanka wuxuu ka markhaati kacayaa sida ay nooga go'an tahay la dagaalanka argagixisada imaaraadka carabta waxay dhabarka uridinaysaa mas-uuliyadda ah in ay si dhab ah garab ugu noqoto xulufadeeda waan ku faanaynaa inaan nahay waddanka keliya ee carbeed ee qaybta ka noqday lix gaashaanbuur oo militari oo aan ku garab istaagayno maraykanka shan iyo labaatankii sano ee la soo dhaafay And we are proud to be the only Arab country to have participated in six military coalitions.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين
waxaa haddaba maaragtay alle subxaana wa tacaala yahuud iyo nasaar awliyaha ka dhigan bacduhum ayaga qaarkooda awliyaau bacd hadda maaragtay yahuud iyo kristaan say isugu xiran yihiin marka waxaa lagama maarmaan alla wuxuu leeyahay bacduhum awliyaau bacd hadda waaya alla waa noo diiday inaan weli ka dhigano lamaa gaalada haddii lacalla aan ka dhigano oon jeclaano oon taageerno islaamkiina wax ma yeeli waman yatawallahu minkum ruuxii idinka mid ee weli ka dhigta fa innahu minhum ayaguu ka mid yahay xubinnimadii ow ahlu iimaanka uu xibin ka ahay waa waayey ou ka mid noqday xubin yahuuda iyo xibin nasaaraha uu noqda macnaha warkaa u fiirsada si fiican aayad sariixa waa tafsiirkasi soo roga idinku waman yatawallahu minkum fa innahu minhum ina allaha laa yahdi alqawma alaalimiin
الشر على الكفار من صولتنا من قبضتنا نحن الأحرار يا ويلهم haddii aannu eegno koonfurta soomaaliya dowladda imaaraadka carabta waxa ay qayb weyna ka qaadanaysaa dullaanka shisheeyuhu ay ka wadaan halkan kaalinteeduna waxay isugu jirtaa maalgelinta iyo tababaridda askarta dowladda federaalka ah ee qaybta ka ah dagaalka ka dhanka ah ku dhaqanka shareecada islaamka sannadkii labada kun afar iyo tobanka ayaa imaaraadka carabta waxa ay muqdisho ka samaysatay saldhig militari oo ay ku tababarayso kumanaan askari oo ka garab dagaalama ciidamada shisheeyaha kuwaas oo imaaraadku ay ku anqarisay inay la dagaalamaan wax weliba oo ka tarjumaya shareecada islaamka ciidamada boolis militaro ee muqdisho ka wada howlaha la dagaalanka shacaa'irta islaamka sida xijaabka iyo niqaabka ayaa ah ciidamo ay samaysatay dowladda imaaraadka carabta tababarkooda iyo mushaarkooda bilaha ahne waxaa bixiyo maxamed binu zaayid markii uu xasan sheekh maxamuuda ku soo laabtay aqalka villa soomaaliya waxaa sii xoogaystay faragelinta imaaraadka ee soomaaliya waxaana loo saxiixay in soomaaliya ay ka fushan karto danaha ay leedahay sida ay baahisay majalladda middle east oo aragtay nuqul ka mid ah heshiiska qarsoodiga ah ee qodobadiisa warbaahinta aan lala wadaagin ee dhex maray dowladda federaalka iyo imaaraadka carabta waxaa imaaraadka carabta qalinka loogu dugay in dalkan ay ka fuliso howlgallo militari iyo kuwo amni si loo ciribtiro waxa loogu yeero argagixisada waxaa sidoo kale heshiiska lagu sheegay in imaaraadka carabta ay xaq u leedahay isticmaalka dekadaha garoommada iyo dhulka soomaaliya iyadoo sidoo kale xasaanada la tiinayo saraakiisha ciidamada iyo shakhsiyaadka imaaraadka iyo kuwa ay adeegsato ee qaybta ka ah heshiiska iskaashiga xagga amniga ay kala saxiixdeen dubay iyo dowladda federaalka taas oo ka dhigan inaan mustaqbalka wax su'aal ah laga weydiinaynin gabodofallada ay geystaan faragelinta dhinacyada badan leh ee soomaaliya ay ka wado imaaraadka carabta ee maraykanka iyo yahuudda ku daaban ma noqon mid jawaab la'aan ah oo indhaha laga daawado xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaaday howlgallo abaabulan oo ka dhan ah ahdaafta guracan ee dowladdan
والنصر في القرآن حتم لازم والليل مهما طال bishii febraayo labada kun sagaal iyo tobanka weerar qorshaysan ayaa ka dhacay dekedda magaalada boosaaso kaas oo lagu dilay madaxii shirkadda d b wol ee faraceeda boosaaso dilka mas-uulkan u shaqaynayay imaaraadka carabta waxaa dhabarka u riitay xarakada mujaahidiinta al-shabaab
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مقتل ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية
mid ka mid ah howlgalladii ugu waaweynaa ee dhabarka looga jibiyey imaaraadka carabta kana dhacay soomaaliya wuxuu ahaa howlgal inqimaasi ah oo uu fuliyey naftii hore ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo dhegta dhiigga u daray saraakiishii horboodaysay duulaanka imaaraadka carabta ee dalalka soomaaliya iyo yemen
الله أكبر الله أكبر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون horraantii sannadkan labada kun afar iyo labaatanka ayaa gudaha saldhig ay muqdisho kaga sugan yihiin ciidamada daacadda u ah imaaraadka carabta waxa uu dusay istishhaadi hubaysan xilligaasna waxaa saldhigga ku sugnaa saraakiishii horboodaysay duulaanka imaaraadka ee soomaaliya sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay khasaaraha ka dhashay weerarkan ay ku beegsadeen saraakiisha imaaraadka carabta
inta aan ilaa hadda xaqiijinay waa toddobiyo toban sarkaal kuwaas oo ay ku jiraan dhammaan saraakiishii imaaraadka ee qaabilsanaa duulaanka soomaaliya gaar ahaan taliyihii ugu sarreeyey howlgalka imaaraadka ee bartamaha iyo koonfurta soomaaliya taliyaashii tababarada ciidamada sirdoonka saadka iyo gaadiidka ayaa iyaguna halkaa ku baktiyey sidoo kale waxaa weerarka inqimaasiga ah lagu dilay saraakiil afrikaan iyo caddaan ah oo ka tirsanaa calooshushaqaystayaal ajnabi ah oo ay imaaraadku ka soo kareyseen daafaha dunida si ay ugu gumaadaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah
marka laga yimaado howlgallada sida tooska ah u beegsaday imaaraadka carabta ee ka dhacay soomaaliya waxa ay xarakada al-shabaab si gaar ah u beegsatay ciidamada uu imaaraadka tababaray ee heeganka u ah la dagaalanka shacaa'irta islaamka weeraro ka dhacay gudaha muqdisho iyo duleedyadeeda ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku laayeen askarta iyo saraakiisha daacadda u ah ajandaha imaaraadka carabta waxaana howlgalladaasi laga xusi karaa weerar cagmarin ah oo ka dhacay bishii ramadaan ee sannadkii tegay kun afar boqol afartan iyo shantii deegaan xebeedka busley ee ku yaala duleedka muqdisho weerarkan ayaa lagu dilay in ka badan konton askari oo ka tirsan ciidamada booliis militaro ee tababarkooda iyo taakuladooda ay bixiso dowladda imaaraadka carabta waxaana dadka lagu dilay ka mid ahaa liibaan golcad oo ahaa taliya ku-xigeenka ciidamada booliis militaro
ماضينا سنرجعنا ونبني المجد للأمة طرق النصر تمطرنا بوبل هاطل غيما فدين الله غايتنا فنرفع من به غمة ونهج محمد فينا كصبح جاء في ظلما ماضينا سنرجعنا ونبني المجد للأمة طرق النصر تمطرنا بوبل هاطل غيما سنرفعه ونعاليه ليصبح في ذرى القمة سامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا
guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabanaynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada oo aad caawa gebi ahaantiisba ku dhegaysateen qaybta labaad uguna dambaysay barnaamij gaar ah oo aan ugu magacdarnay imaaraadka carabta ableyda reer galbeedka waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhegaystayaasheenna waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
سأبقى فخورا بإسلامي